barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
wanaagsan dadka na dhegaysanayo waa isniin bisha augustna waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun lix iyo tobanka idaacaddeenna duurnimona ee barnaamijka dhallinyada waxaa idin soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ibraahim xasan daandure
qodobada aan idinku haynano waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada wax ku soo baratay xeryaha qaxootiga oo haatan dib ugu laabanaya gobolka sool iyaga oo aqoontooda uga faa'iideynaya dadka deegaanka waxaan ahay dhallinyarada ka shaqaysa ama furtay meeshan m c h ka ee shululxeed meeshu ma lahayn markii hore degmadu ma lahayn xarun caafimaadoo hore laakiin hadda annagaa furnay dadkuna waana soo dhoweeyey
qaar ka mid ah dhalinyada iyagu wax ku soo baratay xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa haatan qaarkood ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan gobolka sool dalladda ururada dhalinyarada puntland ee bayaan waxay ka shaqaynaysay oo xoog uu saartay siday isugu xiri lahayd guud ahaan dhalinyarada puntland dal iyo debed meel kastoo ay joogaan ayna maxay fikirkooda aqoontooda taladoodana ay isu wadaarsan lahaayeen ayna uga faa'iidayn lahayn aqoontooda dalkooda sidoo kale qaybtaas aad maqlaysayna waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool puntland oo ka fikiraya sida ay isugu xidhi lahaayeen dhallinyarada dalka gudihiisa ku nool iyo kuwa dibadda ku nool sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnay
ya salaam hadde ismaaciilow heestaas waxaan filayaa in dad badan ay dhigaha u laalici doonaan ibraahimna goordho ayay noo soo socotaa marka hore se qodobo ka mid a warkii dunida aynu dhegaystayaasha kusoo dhoweyno mas-uuliyiinta dalka afghanistan iyo saraakiisha milatari ee ka tirsan ciidamada dalkaas ku sugan ayaa hoos u dhigay walaaca laga qabi karo in ururka isis ay howlgalladooda ku fidiyaan meelo ka baxsan goobihii ay ku xooganayeen arrintan ayaa lala xidhiidhiyey kadib markii dhowaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka oo taageero ka heliya ciidamada gudaha ee dalka afghanistan ay duqayn ku dileen hogaamiye ka tirsan ururkaas meelo badan oo ka mid a xuduudda u dhexaysa afghanistan iyo bakistan waxaa jira warar sheegaya in kooxaha argagixisadu ay si sharci darro ah isaga kala gudbaan labada dal hase ahaatee saraakiisha dalka afghanistan ayaa iyagu sheegay in ay dhowaan hirgelin doonaan hanaan lagula socon doono arrintaasi
dowladda nigeria ayaa waxay isku dayaysaa in ay la haasho kooxda boko xaraam oo soo saartay cajal muuqaal ah oo cusub axaddii oo muujinaya konton gabdhood oo ka mid ah gabdhihii ardada ahaa ee hore ay uga afduubatay jibok sanadkii labada kun afar iyo tobankii kooxda mintiinta ayaa waxay sheegay in waxay sheegeen in dhowr gabdhood ay dhinteen ayna kuwa harsan haatan ay doonayaan in ay maxaabiis isdhaafsadaan oo codsanayaan cajalada oo kow iyo toban daqiiqo ahayd oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa lagu arkayay nin wejiga uu u duuban yahay oo gabdhaha qaar ay ag fadhiyaan qaarna ay taagan yihiin codsiga dhaafsiga gabdhaha ee maxaabiista ay kooxda boko xaraam hore ay u samaysay iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa gabdhahana ay sheegeen inay tahay wakhtigii dowladda nigeria ay la xaajoon lahayd kooxda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qaar ka mid a dhallinyarada wax ku soo bartay xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa haatan qaarkood ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan gobolka sool iyaga oo aqoonta ay soo barteen uga faa'iideynaya dadka deegaanka haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaas ayaa deegaanka shulux ee ka tirsan gobolka sool ka hirgeliyey goob caafimaad wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol oo dhowaan booqday ayaa warbixintan ku eegaya waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo soo baratay aqoonta caafimaadka kuwaasoo dib ugu noqonaya deegaano ka mid a gobolka sool deegaankaasi waxaa ka mid ah deegaanka shululux oo ka tirsan gobolka sool kuna yaala dhanka waqooyi dhowaantan aan socdaal ku tagnay halkaasi ayaan waxaan kula kulannay dhallinyaro iyagu furay xarun caafimaad oo ay gu talagaleen dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka magaalo ka dheerta ee halkaasi ku dhaqan inay uga faa'iideeyaan cali jaamac xirsi waa nin dhallinyaraha oo ka yimid xeryaha qaxootiyada ee kenya muddo badan ayuu halkaasi wax kusoo dhiganaya kadib waxau kusoo noqday gobolka sool waxauna kasii tegay deegaanka shuluulux oo ah deegaan aada ay ugu badan yihiin xoolo dhaqatadu ahna meel tuulaah waxayna ka hirgeliyeen xarun caafimaad magacayga waxaa leeyahay cali jaamac xirsi waxaan ahay dhallinyarada ka shaqaysa ama furtay meeshan m c h ka ee shululxeed meeshu ma lahayn markii hore degmadu ma lahayn xarun caafimaad oo hore laakiin hadda annagaa furnay dadkuna waa is- waana soo dhaweeyeen si wanaagsan kabacdi meesha een, u- meeshu dee xarun caafimaad oo hore ma lahayn kabacdi markaan xarun caafimaad keennay dee dadku waa ku farxeen waana soo dhaweeyeen kabacdi waxaanu annagu dadka u qabanaa dee dadka nafaqadaradu hayso ama dhiigla-aanta ama dhaawacyada fudud Een, adigu waxaad ii sheegtay inaad ka timid xeryaha qaxootiyada aada wax kusoo baratay bal iga sheeke xaggaad een, markii hore waxaad ii sheegtay inaad xaggaa ku maqnayd bal iga war haa anigu xe- anigu xeryaha qaxoontigan wax ku soo bartay een, marka aan ka xeryaha qaxoontigan wax ku soo bartay aniga oo ka imi markii hore een, xeryaha qaxoontiga joogay kabacdi uga sii gudbay meel ceeldoorood la yidhaahdo haa marka xeryaha qaxootiyada xaggee baad kasii joogteen waxaan kasii joogay xagardheer gaar ahaan xagardheer haa marka halkaas waxaan kusoo bartay lix sanaan xaggaa ku maqnaa kabacdina halkan aan imi si aan dadkayga iyo dalkayga wax ugu qabto waa gartay xagar dheer baad wax ku baratay een, markaad xagar dheer wax ku baratay waxaad ahayd qaxoonti baad ahayd haa qaxoonti baana
maadaamaad qaxoonti ahayd een, oo aada xaggaa wax ku baranaysay bal waxbarashadaada iyo heerkaad ka gaadhay iyo bal iga sheekee xaggaa deg halkaad deganayd Aa, anigu waxaan deganaa xagardheer gaar ahaan een, xaafadda leeyaho c one section one ama c one loo yaqaano kabacdi halkaas waxaan kusoo bartay muddo aan joogay
markaa xeryaha qaxontiyada inaad wax ku soo baratay gobolka sool timid haddana tuulo ka simida oo aan caafimaad iyo horumar een, sida aad kasii samaysan bal ka war
waa arrin waa soo dhaweynaa waa arrin aada u muhiima weeyaan dadka bulshadan anfacaysa waayo waa dalkayagi iyo dadkayagii baanu wax u qabanaynaa saa weeye markaa een, ka waran xerada qaxootiga dee lambar baad lahayd kaar baad iska lahayd kaarkaaga imsu ahaa kaadhkaygu wuxuu ahaa konton iyo saddex afartan iyo shan konton iyo saddex afartan iyo shan toddobaatan iyo saddex haa markaa kaasaad ku xaadiri jirtay oo- kaasaan ku xaadiri jiray marka ilaa iyo waraaqda aan wax ku bartay ee la yidhaaho student kaadhka taasaan ku xaadiri jiray markay dhacdo ayaan dib usoo cusboonaysiin jiray sidoo kale canab jaamac geelle waxay ka mid ka tahay hoyooyinka deegaanka shululux ee gobolka sool waxayna iga waramaysaa dhallinyarada aadka u yaryar ee ka furtay xarunta m c h ka si ay ugu daryeelaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadka noo furay amsay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waana ku raysanay waana ugu bognay Een, waxaa jirta dee een- een umulisooyin maxaan ku dhahdaa dumar umulaya oo la keenay oo dhigbaxaya oo ay maxaan ku dhahdaa dee ilaahay baa wax badbaadiyey iyagu badbaadiyeen waxaa jirta dad bukaan socoda oo aan dee awoodiba karin inay dawada iibsadaan oo ay dawo bilaasha heleen waxaa jirta qof maxaan ku dhahdayay een, fursadde mar walba meesha iska furan oo ama madaxa laga hayo ama xumad kala hayso ama wax kasta hayaane dee baahi guud oo dhan uu naga daboolay Een, maxaan ku dhahdaye aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqanaa in naloo soo kordhiyo dhibaatadii hore iyo jaahilnimadii hore iyo de maxaan ku dhahdaye een, caafimaad la-aantiina haysatay waanu ka raysanay runtii Een, waxaan ku arkay dhallinyarada ka shaqaynaysa meesha dhallinyaro ka timid xeryaha qaxootiyaga een, een, dhadhaab iyo xagardheer balka waa ka warrama sidaad u aragtay si fiican ayaa noo qaabileen si fiican ayaan ugu mahad celinaa si fiican ayaan ugu bognay boqolkiiba boqol markii hore dhibtaad qabteen bal iga sheekee maadaama adigu halkanaad een, in badan deganayd soo ma in badan baan deganaa laba iyo toban sana deganaa tuuladan waxaanu qabnay iyada oo maxaan ku dhahday qofta dumar ee umulaysa ama dhali weyda ama laasca- loola cararo laascaanood ama gurur loola cararo ama yeelo loola cararo qofka nabar yar kusoo dhacay dhiigbaxaya kadaalig qofka maxaan ku dhahdaa xanuunsanaya kadaalig mid walba gaari shidaan unta loogu shuba lala ordayey iminkana ilaahay mahadii dee gurigiisi ayaa lagu daweynayaa gurigiisiba ku raacaya gurigiisiba falamooyinka lagu soo xidhaya gurigiisa irbadda dhoojinjoon lagu siinaya ilaahay baa mahadi u sugnaatay mahad baa noo sugnaatay waana ku raannay in naloo soo kordhiyo een, shaqaalaha iyo dawada iyo amsajka naloo dhiso mid walba diyaar baan u nahay
dowladda dhallinyarada ee puntland ee bayaan ayaa waxa ay ka fikiraysaa inay isku xiraan dhallinyarada dalka gudihiisa ku nool iyo kuwa qurbaha si loo sameeyo wacyigelin ballaaran oo ka dhan ah tahriibka wariyahana v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa boosaaso warbixinta nooga soo diray gudoomiyaha dalladda dhallinyarada puntland ee bayaan aweys axmed sardheeye ayaa waxa uu sheegay inay isku xidhi doonaan dhallinyarada dalka dibaddiisa ku sugan iyo weliba dhallinyarada deegaanada puntland waxa uu sheegay in dhallinyarada ku sugan dalka dibaddiisa ay imaan doonaan deegaanada puntland si ay dhallinyarada uga wacyigeliyaan arrimaha ku aadan tahriibta iyo weliba waxa yaala dalka dibaddiisa waraysi gaara uu siiyey barnaamijka dhallinyarada v o a ayuu arrimahaasi kaga hadlay Ee, runtii ee, waa ku dhowaa barnaamijka waana mahadsantaha Ee, runtii waxa weeye dhallinyaradu sidaan uga soo nahay waa lafdhabartaa ee, bulsho kasta Ee, haddii iyaga aan la taageerin iyaga aan la isku xirin ee, midayntooda aan laga shaqaynin taas waxay dha- saameyn ku yeelataa dalka gudihiisa iyo dalkaas ay markaa u dhasheen runtii waxa weeye ee, dalladda ururada dhallinyarada puntland ee bayaan ee, waxay ee, ka shaqaynaysay oo xoog uu saartay siday isugu xiri lahayd guud ahaan dhallinyarada puntland dal iyo debed meel kastoo ay joogaan ayna maxay tahay fikirkooda aqoontooda taladoodana ay isu wadaarsan lahaayeen ee, ayna u- uga faa'iidayn lahayn aqoontooda dalkooda wadaniyeedna uga abuurmi lahayn runtii waxa weeye ee, waxaanu ee, ka bilownay inaanu xiriir la samayno ee, dhallinyarada dibadda joogta ee reer puntland sida dalladda ururada dhallinyarada ee, ee, bayaan oo xiriir fiican la yeelatay ee, ii sheeg puntland european Dif- diaspora associations network bidan oo waxa weeye jaaliyadda reer puntland ee isugu jirta dhallinyaro iyo iyo da'weyn intaba oo waxa weeye ka shaqaysa yurub ayaana waxaan la yeelanay xiriir fiican annagoo rajaynayna markaasi in dhallinyarada dalka dibadiisa joogta ee qurba joogta ay dalkooda dib ugu soo noqdaan ee maalgashtaan ee aqoontoodana aan ka faa'iidno iyo sidoo kale dhallinyarada dalka gudihiisa joogta ee badan ay dalka dibadiisa u tahriibta inay ogaadaan xaaladda dhabta ah ee dalka dibadiisa ka jidha ee yurub ka jidha taasoo sababaysa markaasi in qof walba isagoo meesha jooga uu ogaado xaaladda markaa ka jidha sahlaysan inuusan markaasi uusan taariibinin ee, iyo sidoo kale dhallinyarada ee, qurbaha joogta oo ayaguna waxa weeye dhaqankoodii ka dhumay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan ee, dhalintooda saaxiibada ay la yimaadaan xilliyada ay samarada ay- ay- ay- ay- ay fasaxyadihiina ay dalka gudihiisa yimaadaan ee, una dhiiradaan dalkooda inay maalgashtaan waxna ka qabsadaan oo qodobka uminsana markaasi aanu rajaynayno iyo xiriirka dhallinyarada ka dhexeeya puntland iyo iyo yurub sidoo kale waxaan wadnaa maraykanka dhalinyarada reer puntland oo joogta sida minnesota inaanu xiriir fiican leenahay kaasoo mar labaad aana doonayno inaanu xiriir kale la samayno xiriir wada shaqeyn inu dhex maro kaasoo aanu rajaynayno in ee, midhadhal uu noqdo guud ahaan dhalinyarada ee, dalka dibadiisa jirta iyo ay dib u soo noqdaan halka dhalinyarada ee, ee, dalka gudihiisa joogtaana ay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda wax u tara marka xiriirkaas meel fiican buu maraya waana wadayna insha allah dhanka kale aweys axmed sardheeye ayaa waxaan wax ka weydiiyey qorshaha kaga degsan in dhallinyarada puntland ay helaan goobo ay isugu yimaadaan walow aysan lahayn goobo ay dhallinyarada ku caweeyaan ama isugu yimaadaan runtii waxa weeye ee, waxaa xaqiiqa ah dhallinyaradu inay u baahan yihiin xarumo ay isugu yimaadaan ku sheekaystaan ku ciyaaraan fikirkoodii aqoontoodana ay ku soo bandhigaan Ee, runtii waxa weeye gaalkacyo hadda waxaa ka socota xarun waxa weeye dhallinyaradu ay isugu imaanayso oo center weyn oo ciyaarihii leh oo waxa weeye ee, ee, dhismihiisu uu socdo sidoo kale boosaaso waxa weeye xarun kalaa ka socota iyaduna oo dhallinyaradu ay isugu imaanayso oo dhismihiisu socdo saku danteeda waxa weeye Ee, waxaan dareemaynaa inaysan aysan boosaaso iyo gaalkacyo kaliya dhallinyaradu jooginin ee guud ahaan dhallinyarada puntland ay u baahan yihiin ee ugu horeyso waxaa weeye dalladda ururada dhallinyarada puntland oo laftirkeedu aan lahayn xarun ay ku shaqayso oo dhul ah dowladda waxaan weydiisanay puntland dhul baan weydiisanay jawaabna waa ka sugaynaa waxaan rajaynaynaa meelo kasta iyo gobol kasta in center dhallinyaradu isugu timaado ay ku shirto oo fikirkooda kusoo bandhigto inaanu samayno ee, oo xogtooda kusoo gudbiyaan sida aan u samaynay hadda website guud oo www.bayan.org ay kusoo gudbiyaan xogtooda iyo fikradooda iyo taladooda iyo maqaalada ay qorayaan marka waxa weeye insha allah waa arrimo badan oo noo qorshaysan waana ku dadaali doonaa insha allah axmed maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaan weydiiyey dhibaatada ka haysa haysata dhallinyarada inaysan lahayn goobo ay isugu yimaadaan annagoo haddaan nahay yuusuf aad baa mahadsan tahay haddaan annagoo nahay dhallinyarada ee deegaanadani ma lihiin waxa goobo aan ku kulanno oo aan ku caweyno goobahaan tagno waa maqaayadaha caadiga oo waalidkay joogo dhallinyarada dee waxay arkaan meelo ay dhallinyarada iskaga baashaaraan ay ku ciyaari karaan waxyaalo kala duwan ay ku arkayaan sidaa awgeed meelahaas ayay u haqaltaagaan sidaas ayana tahriibta ee kaliifta haddii xor loo ahaan lahaa meelo ay dhallinyarada isku kulmaan oo ay xiliyada qaarkood isku arkaan ma dhacdeen in laga tahriibo dalka oo dalka dibadiisa lahda laakiin markii la arkay in meelahaas quruxda badan ee dhallinyarada ku kulmayaan oo leeyihiin tacaaway waa kawaa kulmaynaa meeshana dhallinyarada isku timaada baysaasaa tahriibta kaliifta waxaa aad dhibka u badan uu yahay waalidkii dhinacaaga fadhiya culimmadii macalimiintaadii baadna dhinac kale waxaa ka aqrinaysaa cristiano ronaldo messi ayaa saa yidhi waalidka uu ku fiirinaya berinanad waa laga qabanaya marka dhibka ugu badan ba waa intaas dhallinyarada puntland ma haystaan goobo iyaga u khaas ah oo ay isugu yimaadaan oo ay ku caweeyaan kulana warqaataan yuusuf maxamuud v o a boosaaso aada u mahadsan yahay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi magaalada boosaaso inooga soo diray haatanna dhinacii heesaa ibraahim haddaynu jalleecno hees ay ku luuqayso fanaanada xamdayar halkan gaar u rabay heestaas ayaan dhegeystayaasha kusoo dhaweynana
yaa salaam ismaaciilow ereyada heesta waxaa ka mid ah gayaanka isjecel qaar guhaadiyoo caashiqa u gafaa jira halkan gaar u rabana waan gaaraya haye gaar u rabay marka wax hor joogsan karo haye marka caashiqa layska dhaafaya haye maxay noo xigay ibraahimna waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena markana xaggii iyo isboortiga axmed cali sheekh waa kan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabanayaa cayaaro ka tirsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska ayaa xalay iyo shalay galab dhacay kadib markii horyaalka uu dib u furmay maalintii sabtida ahayd cayaartii ugu xiisaha badneedna waxay dhex martay kooxda arsenal oo gegida imaaraats ku martigelisay naadiga liverpool cayaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay afar gool iyo saddex gool oo kooxda liverpool ay kaga adkaatay naadiga arsenal oo gurigeeda lagu cayaarayey kooxda arsenal ayaa u muuqatay in ciyaarta ay hoggaanka u hayso kadib markii qaybtii hore ciyaarta lagu kala baxay barbardhac gool iyo gool ah oo kooxda arsenal ay si aada uga gacan sarraysay kooxda liverpool hase yeeshee markii dib la isugu soo laabtay ayaa muddo shan iyo toban daqiiqa gudahooda waxaa kooxda liverpool ay boobsiisay kooxda arsenal oo saddex gool oo deg deg ah ay ka dhalisay taasi oo ciyaarta ka dhigtay afar gool iyo gool arsenal ayaa dadaal dheeri ah muujisay oo ma aanay quusan hase yeeshee ma aanay keenin afartii gool ee looga baahnaa si ciyaarta ay ugu adkaato waxaana ciyaarta ay ku dhammaatay afar gool iyo saddex gool oo kooxda arsenaal looga adkaaday kooxda arsenaal ayaa waxa ay mar kale guuldaro ku furatay horyaalka brimier liiga ee dalka ingiriiska waxaana ay saddex dhibcood ka dambeysaa kooxaha ay la loolamayso sida manchester united iyo manchester city oo iyaguna kulamadoodii adkaaday kooxda ma united oo macalin jose murinhi uu dhowaan uu qabtayna waxay kulankeedii ugu horreeyey horyaalka brimier liiga ay shalay kaga adkaatay kooxda bournemouth oo saddex gool iyo gool ayaa kooxda ma united ay ku badisay zalatan ibrahimovic ayaa mid ka mid a goolasha dhaliyey waxaana labada gool ee kale kooxda ma united u dhaliyey ciyaaryahan maata iyo wayne rooney sidoo kale koobka subarkaabka dalka sbain ayaa la ciyaaray kooxda barcelona ayaa lugtii koowaad ee ciyaartaasi waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga zaviya lugta labaad ee ciyaartan waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda barcelona dhinaca kale macalinka kooxda arsenal arsen venger ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxdiisa aanay jir ahaan diyaar u ahayn in ay ciyaarto horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska wenger ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa aanay weli caafimaad taam ah qabin kadib markii badankood ay ka soo laabteen ciyaarihii qaramada qaaradda yurub kooxda arsenal ayaa waxaa afar gool iyo saddex gool kaga adkaatay naadiga liverpool macalin wenger ayaa waxa uu sidoo kale cudurdaar ka dhigtay in daafacyo badan ay kooxda arsenal ka dhaawacan yihiin ayadoo shalay ay qasab ku noqotay in uu safo laba daafac oo ka mid ah daafacyada da'da yar ee kooxdaasi si kastaba taageerayaasha arsenal ayaa macalin winger waxa ay ku eedeynayaan in aanu xil iska saarin sidii daafac uu u soo iibsan lahaa isagoo og in daafacyada kooxda arsenal ay yihiin kuwa aan sidaasi u wanaagsanayn dhinaca kale macalinka kooxda man city beb gardiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in goolhayaha xulka qaranka ingiriiska iyo kooxdaasi jo hart aanu ku faraxsanayn kadib markii kursiga keedka la fariisay ciyaartii sabtidii ay kooxdiisa kaga adkaatay laba gool iyo gool kooxda sunderland jo hart oo muddo sannado badan ahaa goolhayaha koowaad ee kooxda man city ayaa waxaa markii ugu horraysay macalin gardiola uu kaga tegay kursiga keedka isagoo ka doorbiday goolhayaha da'da ah ee willi cabrela lagu magacaabo kooxda man city ayaa sidoo kale lagu warramaya in iminkay raadinayso goolhayo cusub goolhaya jo hart ayaa intii ay socdeen ciyaaraha qaramada qaaradda yurub waxaa xulka ingiriiska laga dhaliyey goolal aad u fudud oo ay ahayd in uu isaga joojiyo sikastaba gardiola waxa uu sheegay in kursiga keedka ee la fariisiyey jo hart aanu macnaheedu ahayn inuu halkaasi sii fadhin doono waxaana uu sheegay in looga baahan yahay inuu dadaal dheeri ah muujiyo si uu ugu soo laabto kaalinta koowaad ee goolhayanimada kooxda man city macalin beb gardiola ayaa inta badan waxa uu jecel yahay goolhayaal kubadda ka soo qeybin kara dhinaca dambe taasi oo jo hart aanu ku wanaagsanayn xubintii cayaarahana waa naga intaas
waxaad degeysanayseen ciyaaraha halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington dhinacii heesaha iyo muusiga ayaan jeleecaynaa dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa waayo waayo iyo hees ka mid heesihii hore waa laysitaa xalimo khaliif magool
walaysitaayo dawanbaysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku bee samada korkeedii oo sudhan ogaaday iyo saynaan ku beegnahay saafiya hogaanbay naftu igula socotaa saafiya hogaanbay naftu igula socotaa masambra masixda masuga masaja masambra masixda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo arti sahayli mabeegaasan ugulcaabo masambra masixda masuga masaja masambra masixda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo abarti mabeegaasan ugulcaabo saddex jeer ayaan xalay hurdadii kansan celo dhinacaanu seexidcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saddex jeer ayaan xalay hurdadii kansan celo dhinacaanu seexidcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay masamra masixda masuga masaja masamra masixda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo abartii sahayli mabeegaasan ugulcaama masamra masixda masuga masaja masamra masixda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo abartii sahayli mabeegaasan ugulcaama
codkaas xaliima khaliif magool wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo oo ay si wada jir idinkala- idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anuu ismaaciil xuseen farjar ah dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay maxamed cabdi sandheere tan iyo intayna afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sahayli mabeegaasan ugulcaabo masamra masixda masuga masaja masamra masixda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo abarti mabeegaasan ugulcaabo saddex jeer ayaan xalay hurdadii kansan celo dhinacaanu seexidcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saddex jeer ayaan xalay hurdadii kansan celo dhinacaanu seexidcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay masamra masixda masuga